الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan joognaa halka uu yihi baabu shahaadaat wainamaa tuqbalu biman aslama kullifa xuran naatiqan qad calima cadlan calaa kabiirati maa aqdama طawcan walaa sagiirata maa lazima aw taaba maca qaraa'inin an qad sarax walikhtibaaru sanatun cala alasax muru'atu lmithli lahu walaysa jaar linafsihi nafcan walaa daafica daar أو أصل أو فرع لمن يشهد له كما على عدوه لن نقبله ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل أو بمقر مقر اعتلق وبالسامع نكاح وحمام وقف ولاء نسر بلا اتهام وللزنا أربعة أن ندخله في فرجها كمرود في مكحلة وغيره اثنان كإقرار الزنا ولهلال الصوم عدل بينا ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال أو فيما يؤول إليه كالموضحة التي جهل تعيينها أو حق مال كالأجل أو سبب للمال كالإقالة والبيع والضمان والحوالة ورجل وامرأتان أربع نسا لمن الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة inahaas insha allahu tacaala cashirkeenu ku saabsanaan doonaa ama wixii aynu ka gaarno baabkani waa saddexda mixware asaasiga ah ee baabulqadaa uu ku wareega mid ka mida wey baabulqadaa saddex baab mowduuc arrimood baa asaasi u ah mid waynu soo marnayo xukunka qadaha iyo shuruuda ninka qaadiga noqonaya iyo makaanka qadaha lagu gelayo iyo dadka ishaysta sida aadaabta loola macaamilayo taasi waa qeybta koowaad oo qaadiga iyo aadaabtiisii iyo makaanka qaadiga ay la xiriirtaa qeybta labaade hadda uu bilaabayna waxa la isku haysto maxaa caddayn noqon kara wey wixii haddii la isku haysto muxuu xaqu ku sugnaadaa oo wax caddayn ama ihbaat ama xujo noqon kara baabka dambena waxaa weeyaan baabu dacaa walbayinaat qaabkeebaa dacwada loo qaadayaa see loo kala horraysiinayaa manaasishee bay kala leeyihiin oo muddaciyo muddacaa calayhi ah saddexda arrimood mubaabulqadaa usaa baahan yahay qofka qaadiga noqonaya inuu saddexda arrimood intooda badan meel koog yahay oo ku xiraa la donayaa halkan adaba mualifku abwaabtii bayinaadka iyo caddaymaha bu wuxuu ka soo qaaday baabu shahaadaat wax kalena wuu raaciyey oo abwaabtii ka mid ah qofku xaqa marka uu leeyahay sidaa uu isaga sheegta looma siiyo oo nabigana sala allahu alayh alih wasalam waa kii yidhi low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun dimaaa qowmi wa amwaalahum haddii qof walba wuxuu sheegta la iska siinayo dad baa dad dhiigoodiyo maalkooda sheegan lahaa walaakin ilbayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar caddayn waxaa laga rabaa inuu keensado qofka wax sheeganaya yaa muddaciya baabu dacaahu walbayinaat wey laakiin bayinada sharciga ah iyo caddaynta inaad keensata ay tahay haddaad wax doonayso oo dalbanayso iyo baabkani uu kaga hadlayaa mualifku raximah llahu tacaala laakiin maadaama kitaabku mukhtasar kooban uu yahay uu bannaan labuu ka soo qaatay bayinaadkii sharciga ahaa bayinaadka sharciga wax caddeeya ama xaqa suga waxa ugu horeeya namber kow ah waa iqraarta qofkii wax lagu sheeganaya inuu qirto walidaalika waxaa mashhuura cinda alfuqahaa in la yidhaahdo aliqraaru sayid اladila nabiganana sala allahu alayh alih wasalam markuu maacis u yimid iqraar buu weydiiyey waxyaabaha wasaa'ilka kale ihbaatka iyo bayinada inteeda kale waxay yimaadaan cinda alinkaari qofku markuu inkira yimaadaan haddii base wixii lagu sheeganaya qofku uu qiro bayino ka dambayso oo u baahan yahay ma laha walidaalika waxay dhahan culamadu waxaa kutusaya bayinada iqraarta inay ugu xoog badan tahay ilahi subxaana wa tacaala isagoo qofka bini aadamka malaa'ig daban dhigay shaahid ku ah isagoo daba dhigay suxuf laga qoray oo shaahid ku ah baa markay shubhada keenaan ah waxaan ani ahaynan markhaatigiisa ku kalsoonahay ma jiro alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum wax u dhiman ma jiraan qofka hadduu isagu isku qiro oo isku markhaati kaco dabcan shuruud buu iqraarku leeyahay oo hadda mowdiceedii aan tafsiilkeedu halkan ahayn qofkan iqraarta qiraya ay ahal muu yahay iqraarta hadduu ahal u yahay duruuftay kaga soo baxday ma duruuf ikraah iyo cabsi baa mise waa ikhtiyaar nooca iqraartiisu shuruudu iqraar ma buuxisay tafaasiisheedu waa de iqraarta markii la tafsiilinayo wey xujada labaad ee martaba ahaan ku xigta xujatu shahaada wey markhaati oo baabu shahaadaat markhaatiyada halkan kuga hadlaya wey axkaamteedii iyo waxa la xidhiirana halkan aan ku arki doonaa xujada saddexaade waa caddaysay uu tilmaami doono waa alyamiin dhaar oo markuu dhexda sii marayo wuxuu ku dhihi doonaa wixii maal ku dambayn doona uma alyamiinu lmaali ow fii maa ya-uul ilayhi dhaar wax waa lagu caddeeyaayoo xaq waa lagu sugaa doo xuduuddeeda marka la ilaaliyo saddexdaa waxaa ka waxaa kaloo weheriya alwasiiqa waxa la yidhahdo ama alkitaaba qoraal in wax lagu caddeeyo heshiiskaad gasheen baa yaalla qoraaluu isagu qoray oo saxiixay baa yaalla qoraal maxma lagu caddayn karaa xuduuddeeda iyo dawaabiteedana iyadana waa baab sidiisii looga hadlooda u ogaato u baahan waxaa shanna qaraa-in astaamo iyo calaamado ku xeeran oo fara badan oo qayb la isku raacsan yahay qayb aan laisku raacsanaynba leh qaybo waa soo marnay oo nin baa khamri muntay haweenaan nin lahayn baa iyadoo uurle la arkay qof baa nin baa meel ka soo baxay mindi dhiig badan isagoo wata qof beydana waa loogu tegay nin baa gurigan dumiyey oo dhistay dadkii nin daris la ahaayo weligiiba joog ku dhihin baa maalinkii dambeedu gurigaanaa iska lahaa oo markuu duminaya xaggee jirtay waan joogay miyay cabsanaysay maya waxbaa kuu diiday maya labaatan sano soddon sanunbuu duminaya oo dhisaya maalinka dambe waana aan iska soo istaagay qaraa-in waxaa jira tilmaamaya ilaa madaa la xukumayaa ilaa madaa aan la xukumaynin waa mas'ala waxaa ka mid a wasaa'ilka xukumka ee lagu caddeeyo waxyaabada la yidhahda qayaafada isiraaca oo waagii horena ahaan jirtay qof markuu qofku arko laba qof inay isdhaleen garanaya ama hadda isu bedeshay waxa carabiga lagu yidhaahdo albasma alwaraafiy waraafiya ama aljinaat alwiraafiya ama alximd nawowi la yidhaahdo ama u taqaanaa idinku hadda d n a oo d n a-gu ma lagu xukumi karaa waxaa imanaya wasaa'ilka la yidhaha faraha ninka farihiisi iyo raadkiisiiyo ma lagu xukumi karaa oo daliil ma noqon karaa lagu caddeeyo qofka dembiga inuu qabo ama shaksigan isaga uu yahay waxaa imanaya waxyaabaha imanaya waxaa ka mid a ee wasaa'ilka isbaat ma noqon karaan daliil ma noqon karaan kii imanaya waxaa ka mid a qowlu ahli lkhibra dadku intay qiimeeyaan qiimeynta dadka waxma lagu xukumi karaa waxaasoo dhan marka la isku ururiyo waxaa la yidhahdaa wasaa'il اlxukmi ama wasaa'il اlihbaat ama curfiga culimmadii hore ay u taqiinay albayinaat waxyaabaha cadaymaha mid walba shuruud iyo xuduud iyo dawaabit iyo waxay muctabar tahay waxaynan muctabar ahayn bay leedahay saas darteed haddaad qaadi noqonayso u xukumayso baabka bayinaadka ama wasaa'ilka isbaatka xukunka iyo xujajka noqon kara waa inaad garanayso wailaa labadii qof kee garle ma kala xukumi kartid marar badanna wasaa'ilkii waxay noqonayaan wax taam ah iyo wax naaqisay noqonayaan shahaada taama shahaada naaqisa imanaysa iqraar taam iqraar naaqisa imanaya marada qaarkood waxaa kugu imanaya wax la yidhaahdo tawaafuqul wasaa'il dhowr daliil baa isugu imanaya mar tacaarudkooda isku hor imaatin baa imanaya ay iskhilaafaan oo daliilkana saasuu tilmaamayaa xujadana saasay tilmaamaysaa see loo kala tarjiixin wixii waa inaad taqaano ila nina maanta awadiisii qaaday oo laba beri kadib kaa sugaya go-an kuma dulbaraan kartid oo kutubtii kuma soo dul qaadan kartid muraajacee laakiin mujmalka masaa'ilkani waa inaad meel ku ogtaan kadib markii aada wasaa'ilkiina hayso aadaabtii iyo majliskii iyo qaadigiina la yska helo dacwadii waxayman dhagaysigeedii say maqaamka u kala leeyihiin say hadalka u kala horeynayaan yaa muddaciya yaa muddacaa caleyhi waxaa la yidhaha sayru lqadiya ama sayru dacwa dacwada socodkeedii hayo bilownaydii laga bilaabo ilaa dhammaadkeediina waa baabu dacaawa walbayinaadka inoo iman doona insha allahu tacaala marka halkii mabxa mixwarkaa labaad baynu caawa ku jirnaa wa inamaa tuqbalu shahaadadii waxaa keliya oo laga aqbalayaa miman aslama qofka muslima ninka shaahid iyo markhaati noqonaya kow waa inuu muslim yahay ilaa fi xaalati daruura daruuradu mid waa mansuus kuwana qiyaas bay galaan mid waa mansuus oo haddii qofkii dhimanayo geeri ku timaada muslina la waayo gaal baa markhaati noqon kara yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati inaani labaa markhaati noqon dawaa cadlin minkum kow aa muslimiintiina ka mid aw aw aakharaani min gayrikum ama laba qof oon idinka ahayn in antum darabtum fi lardi faasaabatkum musiibat lmowti haddaa intaad safartaan dadkay ka dheeraataan xanuun iyo geeri timaado xilligaa waa xilli qof muslima inuu goobjoog iyo markhaati noqdo ay mutacadil noqotay suuradaa naskaa sheegay ma looga qiyaasanayaa nacam iyo laa qowlaan idin fuqahay wey asalkana waxay ku salaysan tahay waxa liruksati cumuumaadka laga soo istinoodee rukaska ah ma looga qiyaasan karaa oo rukaska qiyaas ma galaanoo asal ma noqon karaa mise ma noqon karaan dabcan waa masala baxi usuuli waxooga doctor cabdikariim namla kitaabkiisa rukasku iyo jarayaalu qiyaasi fiiha risaalae uu akrii karaa ninka ubaahda laakiin asalku waa inuu muslim yahay marka id waashiduu daway cadlin minkum idinka muslimiintiini ka mida saas darteed miman aslama qof muslim a weeye ilaa daruuradaas qaarna nasciga qaarna fuqahadu uga qiyaasteen qaarkood macane kullifa oo mukalafa waa baaliq inuu yahay qaangaara caaqil iyo hoosan majnuun ahayn sabi markhaati ma galo majnuunna markhaati ma galo hada alasl laakiin shahaadatu sibyaani min jumlati alqaraa'ini bay ka mid tahay de meeshii ciyaal keliya ciyaarayay ciyaal keliya inay ciyaaraan lagama ma laga maarmaa mid ka midaa wax la yeelay dad waaweynba ma joogaan marka fuqahada qaarkood ilaa ixdaa cashara shartan bay u xireen markii shahaadatu sibyaan la aqbalayo inaan dad waaweyn joogin inayna goobtii ku kala tegin in wixii qofkii wax la yeelay meesha wax ku dhacaan ay taalo hadday kala tagaan waxaa layihi waa loo soo meerin inayna iskhilaafin iyo waxyaabaha lamidka ah si kastaba ha noqotee shahaadada asalku waa inuu mukalaf yahay maxaa looga dhigay qofka mugshaahidkiihi shahaadadu waa nooc wilaayada ka mid a waayo qowlkiisii iyo shahaadadiisii baa qof lagu xukumaya oo lagu laaziminaya sabigiiyo majnuunkana qowlkooda iyaga ma qabto qof qowlkiisii isaga uusan kuwa laazimin inna wilaayo qowlkiisii dad kala lagu laazimiye uu yeeshaay meesha kuma jirto nafsulcilla waxaa ah xuran waa inuu xor yoosan addoon ahayn lianna addoonka qowluhu fii nafsihi ma laazimo wilaayana ma laha shahaadaduna min jinsi lwilaayaat bay ka mid tahay saas darteed qowlkiisu nufuud iyo in lagu laazimiye dadka oo lagu xukumay ahal uma aha qofka addoonka ah naaiqan qof hadlaya waa inuusan ahayn qof wax midaaraya o ishaaraya waa inuusan ahayn sababtoo ishaarada iyo midaalku hadal la fahma haddii la rabee ixtimaal iyo shubho ka zuuli mayso tafsiirkeeduna way badan dadku inay isku khilaafaan ahwaaiyo khusuubana waa taal saas darteed haddii ay tila xukumayo shahaado loo qaadan lahaa maca wujuudi shubhati baa la xukumi lahaa hadday shubha yimaadaanna shahaadaadka baabulxuduud waa la radiyaa marka shubha lagu radiyo oo nisaac keentay noqon kaasoo qad calima og wuxuu ku markhaati kacayo waa musamaada ka dhigta ama qad culima lagu ogaaday cadlan inuu yahay qof cadila waashhiduu daway cadlin minkum in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hubsada walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan haka aqbalina sabab wa ulaa'ika hum lfaasiquun faasiqnimaa looga aqbali waaye marka cadlan waa inuu yahay caadil maxaa la yihahda marka masaladaasuu faahfaahiyey si fiican u dhagayso qof waloona balisfiiri inaad markhaatiga gashay inaad markhaatiga caawa sifiican isu feeri qofkaasoo calaa kabiiratin cadligoo dembi weyn oo kabaa'ir ah maa aqdama aan ku tallaabsan oon ku dhiiran dembiye kabiiro kuma dhiiran oo kuma dhicin tawcan ikhtiyaarkiisa isagoon la qasbin kuma dhicin kabiira walaa sagiiratan dembi yarna maa lazima ma joogtayninoo kuma adkaysan kabiiradu wax weynuu fogaa fiirinina algiibatu min alkabaa'iri xantu kabaairtay ka mid tahay marka qof oo baashii xanta ahayd ee cusbada u noqotay sheekada baashii waa la xantaa niwalooda markhaati inaad gashoodan kabiiro gelin adigu dib isugu noqon marka calaa kabiiratin dad baad isku dirdirtay dad baad jaajuustay dad baad xamatay qaraabaad goysay dad baad qadaftay waxaanoo dhan kabaa'ir waay kabaa'irka darabka faafogaan jeedana saddex kitaab baad u noqon kartaa alkabaa'ir dahabi iyo azawaajir min ikhtilaafi alkabaa'ir ibn xajar alhaytami oo labada mujalada isagoo waa matbuuc isagana iyo alcumdatu fii tamyiizi lkabaa'ir ninkii mualifka magaciisa waa iga maqan yahay waa mujalad isagana taqriiban saddex boqol afar boqol oo beejin yahay qiyaasta aan malaynayo saasaan ku qiyaasayaa calaa kulli xaal kabiira haddii la qasbo qofka waa la qasbay qofka la qasbayna looma qabto laakiin isagoon la qasbin kabiiro kuma dhicin weye kabiira hadduusan ku dhicin intaa lagaga hari maaye walaa sagiiratanna maa lazimaa aan laazimin sagiirana ma laazimin sakaairta yaryarkaaan intay ka dhaceen bilaa tawba iskama joogin shardi baa u dheer lahu muru'at lmili anshax iyo aadaab wanaag magaaladii uu ku joogo wey oo nin anshax iyo wanaag muuqaalkiisa iyo socodkiisa iyo dhaqankiisa lagu yaqaana waa inuu yahay saddexdaa markii laga helo ba waxaa tahay caadil ood markhaatiga gashaa dadka boqol kiiba intaa gashaa u malaysaa marka markhaatiga calaa kulli xaal cidna ku xukumi mayse qaacidadii lagu siiye aduu isxukuna markhaatiga gashay kale oo markaad miiska imanaysa haddii dad kaa soo horeeyaan markuu yaqaanaan la raadin markaad markhaati iyo amwaal ay noqoto iyo dimaa iyo acraab ay noqoto ninkan aan keensado markhaati ah laba nin baa loo diri oo ninkan soo dabagala muxuu ahaa ninkan soo yidhaahda oo dadkii yaqiinay waraysta hadee warkaaga iyo faylkaaga waa la keeni doonaaye haddaadan markhaatiga gelin adigoo fagaaraha iskeeni waxaa laga yaabaa markaa in lagu dabagalo oo lagu shacbadeeyo berri baad iman kaarka faylkiisii soo saar wey waa kii lagu ogaaye maxaa iska bedelay suuqana way kuu geli hebel markhaatigiisii waa la radiyey waxay markhaati ma galo qofkaad murataan baraax markhaati aan gelin baa lagu dhihi markaas waxay iska ogtahay marka horeba markhaati ahaan majlisulxukmiga isu keeni markaad markhaati laguu keenana waxaa la yidhahdaa turitaan iyo naxariis ma jirto waayo xaqi in la caddeeyo adiga in lagu soo xaabqaadaa ka horeysa laba nin baa lagu daba dhigi meeshaad seexato ciddaa shirkad la tahay ciddaad saaxiib la tahay meeshaad marto waa in raadkaaga la keenaa cadaalat shuhuud markay marayso cadaala daahira waxdahaa laa takfi waa in si fiican lagu dabagalaa calaa kulli xaal calaa kabiirati ma aqdama awcan walaa sagiirata maa lazima haddiise ay dhacda inuu kabiiriya ku dhacay sagiira aw taaba ama waa ka towbad keenay dembi waa ka dhacaye waa ka towbad keenay mac qaraa'ina iyagoy astaamo ku xeeran jiraan aan qad salaxa inuu suubadoo fiicnaadoo wixii ka tegey astaamo caddaynayana waa in la helaa in haddii towbad laga towbad keena la aqbalayo qur-aankaa sheegay markii la yidhi walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaaika hum ulfaasiquuna maxaa ka dambeeya ila aladiina taabuu min bacdi daalika waaslaxuu kuwa ka noqday dembigii oo weliba dad toosan noqday saas darteed waa astaamo iyo calaamado inay jiraan wixii inaad ka baxday wixii aad ka noqotay wixii aada faraha ka qaaday in la helaa ayib haddaynu nidhaahno sigaarku waa xaaraan sakaa'irtana aan kuwa darno nin sigaar cabo markhaati ma gelaya ilaa uu joojiyo ka towbadkeenoo faraha kala baxo markhaati ma gelayaa idinkaan jawaabtiidii wuu qayilaa hataarta xataa sakaa'ir ka dhig laakiin lazimaa baa taalla hadduuba wadaada xalayna uu qayilaya galabtana waa u socdaa saakan markhaati baa loo keenay markhaati ma gala maya xoogay laalushkuu qaataa xoogay bangiyo ribe iyo la macaamilaayo baasha ribaduu ku dhex jiraa baashi mugta nolosheenni hadda ma aragtay sida laisu soo galay baashu ma sahlana wax kalama sameeye meelaha markii la isugu yimaado dadka wuu xantaa ama qolyahan waxoogay war xungeyga iyo dhar caduu la yar shaqshaqeeyaa adu meel walba mariyo aw taaba waa towbad keenay qofkan qalad waa ka dhici karaa waa ka noqday mac qaraa-ina astaamo ku xeeran oo calaamada muujinayaa jira an qad salaxa inuu wanaagsanaaday ayib inuu wanaagsanaaday ma maalin iyo laba maya waliktibaaru imtixaanka laga qaadayo inuu towbada si fiican u toobad keenayna sanatun waa sanad kaamila cala asaxi sida raajixa maalinkaa toobad keentay maalinkeeda sanadka kadib ka hor markhaati kaa lama aqbali karo sanad waa in lagu daba socdaa waxay yidhahdeen sanad maxaad uga dhigteen waxay yidhahdeen afarta xilli sanadku waa isbedbedelaa dabaaicda bini aadamkana waxaa saamayn ku leh isbedbedelka xilliyada sanadka waxay dhahin masaladaa waa masalo la tajribeeyey fii abiicati lbashar axkaamna fuqahadu ku saleeyaan aan ka soo qaadna fuqahadeena shaaficiyadu markay ka hadlayaan qoyska axkaamu lciniin ninka ciniinka markay ka hadlayaan waxay leeyihin sanad baa la sugi afarta fasal isbedbedelka cimilada saamayn inay ku yeelata jirkiisa oo bal uwaxuun ka soo noqdaan afartii xilliba haddii uu waxba isbedeli waayo abaataabale xiliyada isbedelku marka saamayn baleybaadeen dhirtay bay saamayn ku yeelataa waay walidaalika ba waxaan weheshanaynaa albikru bilbikri jaldu miatin wa takribu caamin sanadka waxa loo masaafuriyey tagayuru abaa'ic baa haaliban sanadkaa bay yidhaahdeen saas darteed wixii aad baratay waa baaska macaasid iyo dunuubtii abaa'icdu ay baratay hadduu ka go-ay si fiican inuu uga go-ay sanadkii taqriibu caamka ah waa weheshanaynaa afarta fusuul tacfiirkeedana waa jiraa daliil kaloo xadideyna ma aha aqrab shay halkaa inaan tagna wayaydahay waliktibaaru imtixaanku sanatu way cala lasax sanad baa lagu imtixaani inaadan waxhamanin maasha xataa waa ka tobadkeentay sanad waa inaadan ku noqonin intay dadku kaa ogyahay adiga ilaahay baa wixiitooda duura haddii sanadaan ku aragna nin xantii iska dhowrayo is-ilaalinayo ku noqonaya inaad tahay ha ninka markhaatigiisa hadda waa ficnaadaan lena baashi si fiican buu isaga daayey marka masaladu masalan waayo dimaa iyo xuquuqbaa ereygaaga lagu xukumi doonaa dad baa cirdigooda la xukumi dad baa dhiigooda la xukumi dad baa diyaanadooda la xukumi dad baa maalkoodii la xukumi waxyaabihii asaasiyaadka cismada ulaha shariicadu maqaasideeda ilaalin jirtay baa hadalkaaga lagu xukumi rabaa adiga saa darteed si fiican in lagaaga iska hubsadaay waa ku jirtaa wax meesha yaalla wey ayib wuxuu yidhi muru'atu lmili isagoo kale anshax wanaagood baa lahu u sugnaatayoo shuruuda ka mida da-da aad tahay iyo dadka qaybaha xirafka iyo takhasusaadka aad ka midka tahay wixii anshax wanaagooda ah inaad ilaaliso wey dhallinyaro dhallinyaradii waa yeel waa yeelkii wadaado wadaadadii ganacsade khadkii ganacsatada macalimiin khadkii macalimiinta dadka isaga da-diisa iyo mihnadiisa iyo xirfadiisa ah dhaqan iyo akhlaaq wanaagooda in laga helo wey nin magaala joog fiican inuu yahay wey nin asluub wanaagsan waa inuu yahay wey laakiin nimaan tiisa u aabayeelin waxyaabaha qaarkood oo laga xishoodana aan aqoonin xishoodkeeda de ninkaa markhaati ma galo idaa lam tastaxi fasnac maa shita soo maha hadday sariigtu kaa dhammaato wax arku iska same wey sariigtu waa wax weyn oo qofka xayuhu wax badan ka ilaaliya walaysa waa inuusan nahayn marka intaasoo dhan haddaad soo gudubto shardi kalaa kugu xiran walaysa waa inuusan ahayn jaara mid u soo jiidaya markhaatiga ku keensanaya linafsihi naftiisa nafcan waxtar walaa daafica baarin dhib mid iska reexayana waa inuusan ahayn waxaanaad u markhaati ka hayso waa inaadan adigu dhib iyo dheef midna shaqo ku lahayn haddii ninkaad u markhaati ka haysa aada shirka tihiin xoolihiina aada wax ku leedahay ninkan haba is haystaane de markaa markhaatigaaga la aqbali maayo ninkan waxbaa qaraabo gaaraad tihiin dilka loo haystana waa dil khata ah gaf ah haddii lagu xukumana caaqiladaa xambaari adigana caaqiladii waad ka mid tahay inuusan dilinba lagaa yeeli maayo markhaati ma geshid sababtoo yuusuf ma dilintaasi magtanabay kugu soo fakataa waad iska riixaysaa oo dee ninka ku cadaatay magtaa ku fuuliye inta qaaraan lagugu yeelan lahaa baashaha gool isaga qabo lama ogola walaa daafica baarin iyo jaaril nafacti waxaa ka mid a ninkanaad shaqaalo u tahood mushaar ka qaadataa markhaati uma geshid ninka reerka la nool iyo xerowga guriga lagu jira lagu biiro iyo midka biilka ka qaatee uu dhaqaaleeyo iyo midka shaqaalaha ee mushaarka ka qaata midna markhaati uma galaan sababtoo haddii ay isaga ku markhaati kacaanna in wax laga gooyay ka yaabayaan hadday isaga markhaati kacaanna waxay rajaynayaan in waxoogay loogu daro shaqadiyo biilka loo daayo kuwa ayagaa markhaati ma galaan saas darteed dukaanka nin baan ishaysannaa waxay markhaatiya wiilkii shaqaalaha iga ahaa waxba kama jiro waan isqabsanoo waardiyahaybaa markhaatiya waxba kama jiro waardiyaha waaduu kugudu ku noolyahay soo maaha hadduu kuu markhaati kici waayo in wuxuu ka yaabayaa shaqada laga cayriyo wuxuu kugu markhaati kacay inuu manfaco usoo jiito naftiisa waa ku jirtaa meesha wuxuu kugu markhaati kaci waa hadduu diido markhaati kacaga kugu markhaati furana inaad ciqaabto dhibbuu ka baqayaa walaa julaysa jaaran linafsihi nafcan walaa daafica baarin dhib iska riixaya waa inuusan ahayn nabigana waxaa ka sugan alayh slat slaam imaam axmed iyo abu daawuud iyo bayhaqi iyo keyrkood wariy xadii cabdillahi bn cabn cas wuxuu yihi laa tajuuzu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin qof rag iyo dumaroo khiyaano iyo wax isdabamaris waa faasiqe lagu yaqaano markhaatigii lama aqbalo kow walaa dii khimrin mid cuqdad iyo isku dhacu saaxiiba calaa akiihi walaalki laba nin oo xurgufi ka dhaxayso markhaatigooda la isuba qabto walaa tajuuzu shahaadatu lqaanici liahli lbeyti qoyska iyo reerka ninka nafaqa iyo manfaco ku qabana markhaatigiisa looma aqbalo waalqaanicu aladii yunfiqu calayhi ahlu lbeyti qaanic waxaa la yihahdaa wanagu ka ninka ay reerka biilaan ay wax u tuurtuuraan kii mushaarka qaadanayna waa lamid saas darteed maxaa laga cararayaa ninkani dan baa ugu jirta inuu qaabkan markhaatiga u furo tuhubka hadduu yimaado nin fiican baa sidaada kala tahay laakiin banaanka mar aw aslun waalid ilmihiisa uma markhaati furi karo aw farcun ilmihii waalidkii uma markhaati furi karo liman yashhadu lahu qofku u markhaati kacayo kamaa sidaba calaa caduwihi qofku qadfaysayaan ay col yihiin ku markhaati furaya lan naqbalahu aanan u aqbalaynin intaa wuxuu ku tilmaamay labada isdhashay markhaati isuma galaan usuusha iyo furuucdu labada qof ee cuqdadu ka dhaxaysa iyo xurguftu dhex taalla markhaatigooda la isuma qabto hadday labada sheekha ugu waaweyn magaalada yihiin oo isku erdhacsan yihiin qaadina isuma noqdaan markhaatina isuma galaan sababtoo dadka waa un bini aadam oo hawa iyo naf baa jiidan karta oo ka cadgooso markhaatina isaga cadgoosanayuu noqon karaa ama xukun qalin iyo qaadiintii loo dhiibay kanuu kaga cadgoosanaya noqon kartaa shubhada iyo tuhmada hadday taalo waa in la fogeeya si cadaaladii ay u dhacdo waxaa kaloo nusuustu ku dartay qof kaloon markhaatigiisa la aqbalin haddii waxaan laga hadlayo qofkani uusan fahmiba karin markhaati kama noqon karo adu ninkaa banaanka iska joogaa tahay masaa'il caafimaad oo sidana wax u dhacayaan iyo sidana qaldamay saasa wax loo qaldeen oon waxba kaaga bilownayn baa laga hadlayaa markhaati ma ka noqon kartaa maya maxaa dhacay maba fahmi kartee saa markhaati uga noqon waxaad garanba maahan waxaana asal u ah xadiidkii abi hureyre nabi sal slam laga wariyey inuu yihi laa shahaada laa tajuuzu shahaadatu badawiyin calaa saaxibi qaryatin nin reer baadiyo xoola dhaqato oo yimid nin reer magaal iyo dhaqan magaalo markhaati kama noqon kara waana xadiid xasana culmaa qaarna waa tasiixiyeen waxaa laleeyahay nin baadiyo xoola dhaqasho yaqaana magaala layihi boosaska cabirkoodi iyo intaasoo mitir iyo intaasoo fiidiyo markhaati ma ka noqon karaa maya maba yaqaanin wuxuusan aqoonin saas darteed ha isku ceebaynin hadhow markhaati markaad noqoto su-aalaa lagu weydiin waxaad soo bixi doontay inaadan fahansanaynba markhaatigiisa nin caalim bilqadiya garanaya ma tihin waa qariino tilmaamaysa qofka waxanuusan garanaynin xataa haddii uu sheegto ma garanayo nimaan weligii meel beeri ka baxday arag haddii la yihahdo kaalay mirihii beerta iyo waxaa xuruha sheen xeerarkeedi a laisku haystaaye kaalay ka markhaati ka haddii la yidhahdo haddiise nin magaalo weligii aan ka bixin kaalay geel iyo lo baa la ysku haystaa xeerarkoodii iyo curfigoodii ka markhaati ka haddii la yidhaahdo oo hal dhadig baa la ysku haystaa oo galaal bay u kaadadaa uu yidhaahdo balse isma ceebeen ayib hal dhadig bay ahayd ta dhadig saag tahay gadaal u kaada uu yidhaahdo ama uu yidhaahdo awr laboodu ahaa maxaa lagu gartaa afar naasuu leeyahay uu yidhaahdo de ninkaan ma garanayo waxaa muuqataa waxaanu leeyahay dhadig iyo labood maba fahamsanaba sida ninka baadiyaha magaalada uusan u fahmaynin haddana ciladu cadamulfahmi wey qofku kama markhaati noqon kara waxuusan aqooni uusan fahmayn markhaati kama galo wayashhadu lacma indhowlku waa markhaati galaa wayarwi waana werin karaayo waa gudan karaa markhaatigii laakiin saddex mid inay tahay wey in sabaqa taxamulu markhaatiga xambaarkiisii hadduu horeeyey intuusan indhabeelin wuxuu markhaatiga ka ahaa markuu indhabeelay kadib waa furi karaa markhaatigii qofkani waa qof markii hore indhaqabay dibna ka indhabeelay waxa laalay wixii intuusan indhabeelin uu markhaatigiisa xambaaray ee arkay ama goobjoog ka ahaa markhaatigiisii wuu gudan karaa in sabaqa hadday ka horeysay taxamulun markhaatigan markuu xambaaraya ogaanaya wax hadday ka horeysay ay canilcama dhalaanta ka horeysay waa xaaladda koobaad xaaladda labaad aw bimuqirin qof wax qirtayos codkiisa maqlaybuu ictalaqa ku dhegay qof baa wax qirtay hadalku hadlayay buu isku duubay ilaa loogu yimid ninkani waxaa iyo waxaasuu qirtay buu yidhi iyadana waa laga aqbalayaa oo ku dhegitaanka inta loogu imanayey uu hayey baa daliilu ah xaaladaana xaaladda labaad weeye oo taasi waa qariina xaaladda saddexaad waxaa weeye waa bitasaamucin wax dadku wada maqleenoo sawt iyo maqal ama si kale oo shuhro iyo istifaadana uu ku markhaati kici karaa wixii dadku curfan ereygeeda in badan la kala maqlo dadkuna wada ogaadaan uu ku markhaati kici karaa maxaa ka mid ah nikaaxin guur hebel hebluu guursaduu qabaa haddii la isqabsada hadhow dee guur baa la guursaday aroos baa la dhigay durbaan baa la garaacay reerkii way degeen maalin kastaa la sheekaysta reer hebel baa halkan degay hebliyo heblaa hebel baa isguursaday sheekadaasi waa sheeko qarsoomi karta maaha taa inuu maqlay oy labadaa qof isqabaan uu ku markhaati kici karaa laba wa ximaamin ay mowtin geeri qof baa geeriyooday warka geeridu war dadkoo dhan isgaarsiiye wey hebel waa dhintay hebel waa dhintay hebel baa la soo aasay waa lagu tukaday dadkii oo dhan baa sheegaya haddii laysku qabsada ninkii ma dhintay mise ma dhiman uu ka markhaati kici lahaa bitasaamuc dadkoo dhan baa ismaqashiye oo is- mashhuur aanay ahayd masaladu waxaa ka mid a waqfin wa waqfin qof baa xoolo waqfay waa la isgaarsiiyey hebel xooluu waqfay hebel dhukaasuu waqfay hebel dhukaasuu waqfay wixiiba wax caam oo dadku wada og yihiin buu noqday haddii hadhow la isku qabsado xoolahan muwaqaf bay ahaayeen haa anaa markhaati kaa waa dhihi karaa isagoo ku salaynaya wixiinuu mashhuur caam oo dadku dhan buu ku sheekaysanaya aha walaa in hebel welihiisa hebel baaluhu xoreeyey addoon la xoreeyey wey war dadka yaa xoreeyey hebel baa xoreeyey yaa xoreeyey hebel baa xoreeyey ninkan muxuu ah waa ninkii hebel xoreeyey sheekada waa sheeko caam noqota sheekada waa ku markhaati kici karaa naasabin abtir ninka waaye waa hebel hebel hebel aabihi waaye waa hebel waa ina hebel wiilka yaa dhalay waa ina hebel wiilka yaa dhalay waa ina hebel maalinka dambaa layidhi yaa markhaati ah ninka wiilkeenu hebel dhalay markhaati anaa kaa waa dhihi kara waxaasoo kale wax qarsooma maaha bilatihaami isagoon la tuhmaynin haddii wax lagu tuhmo aynan jirin in la tuhmo waxaa keeni kara in sheekadan tuhmaa ay jirta dad inay sameeyeen kasna isaga u dhagaxadleen dad baa sheekadan soo alifay markhaatiyaal bay rabeen inay u sameeyaan kooxin dhoolayaala bay ku dhagaxadleen dhammaantood war adna ku dheh adna ku dheh adna ku dheh haddii tuhum saasa jiro waan maqlen waan maqlay waxba ka socon maayo waan maqlen waan maqlayni waxba ka socon maayo qariino tuhun hadday jirto warkan uu maqlay inuu yahay xikaayata qowmin tawaaqacu cala alkadib hadday qariinadaa tuhum kaa yimaado tasaabuciisii waxba anfici maayo warkaan muxunkiisu waxaa weeye haddii la yidhi waxyaabuhu labay ku sugnaadaan baaburiwaaya mas'aladan shabahdaaye istifaado iyo shuhro ninkan imaam fiqa inuu yahayna kugu filan masaladan shuhradeediibaa kugu filan baabkaana waa la geliyey waxaa kaloo geliyey ninkani indhoolkiihi sidiisaba aqwaal buu ka markhaati noqdaa erayo dheg laga maqlaye ficil dhacay kama markhaati noqon kara waayo waxba ma arkaba hebel baa saa sameeyey hebel baa qofkaa dilay hebel baa gurigan jebiyey hebel baa dhagaxan tuuray markhaati kama noqon karo laakiin wixii qowl ahee dadka eray la kala maqlaya aqwaashuu hata xaaladan haddii la helo markhaati ka noqon karaa laakiin soomaalidu markay mustaxiilaadka iyo indhaadayka matalayaan waxay idhahdeen saddex nin baa isku timid mid indhoola iyo mid lugala iyo mid dhagaa kii dhagahala qayna yeeli buyiri kii meel hayr wakaa waan arkaa kii lugala rooran jabin aan cayrsano marka dee nin lugala waxbaan cayrsaday hadduu markhaati ka kaco dhagoolna waxbaan maqlay uu markhaati noqdo indhoolna waxbaan arkay markhaati noqdo warkaa been cad wey intayna dhega beelin ama luga beelin ama indha beelin wixii ahaa maahani marka masala masaldadka o dhan ba wadaago masalatu shuhra wey walizinaa zina marka lagu markhaati kacaya arbacatun afar wey afar qof baa la rabaa markhaatiyaal waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaaءa fajriduuhum amaaniina jalda afar markhaati aan ku keenin uu qofkan zinaystay lowlaa jaau calayhi biarbacati shuhadaaءa afar markhaati may keenaan fastashhiduu calayhina arbacata minkum zinadii afar markhaati ayib maxay ku markhaati kacayaan marka mamum humaa humaagaan arkayna weeye waa la meel gaaray ku wada jireen weeye an adkhalahu inuu geliyey fii farjihaa farjigeeda ka mirwadin sida usha indhakuulka fii muqxuratin waxa laga indhakuulada loo geliyo wixii indhakuulkuu ku jira markii indhaha la marsanayo dureelka afkaa laga geliyaayo dalaq baa la siiyaa inuu sidaa dalaq u siiyo fii farji waa inay ka markhaati kacaawi ilaa ku sugaayo dadka isaga nacaskaa intaa toor soo qaadatay ii fiiri leeday ku sugaayo nabadayaa laga sheegay mid baa gabadh kufsaday gabadhii way soo dacwootay oday hebelaan na arkayey odaygii baa layihi markhaati kac wuxuu yihi niman yaho anuu igaalkayga artayda ku jiifa waa arkay raayihiis inay raaraceenna waa arkay laakiin meelu kula jira anu ku dambaari maayo meelu kula jiray ku dambaabi maayo waxaan baabkan waa la adkaynayaa masaladan bini aadam baa la yahoo macaasidu way dhici laakiin satrigaa lagu dadaalayaa inay adkaato in la caddeeyo masaladaa haddii la caddeeyo dembigii dhacay kor yeeli mayso horta ay soo caddaatay zinadu inay labadii qof dambaabeen dembigii kor yeeli mayso marka koowaad laba faaxishadii laba ari saddex arrimood bay keeni horta gabadhii iyo ninkiiba way ceebayn waana laba qof oo muslim oo cumuuman satrigooda uu iska fiicnaa man satara musliman cumuum bay ku jiraan marka labaad labadoodii halna ceeb bay keeni marka saddexaad hadday soo noqnoqotana dad badan baa fududaysan mujtamiciibaa kala kalsooni bixi baashi maantana way dhacday maantana way dhacday maantana way dhacday dii la yidhaahdo dadki yaad aamin hadsaa darteed tuunkaa badnaan shakigaa badan aaminkaa yaraan intaa markay timaadana xan iyo nuxnux iyo dhibaato badan baa iman saa darteed bahashii adiga haddaad says kuu suurogeli weyda maxaad samayn inaad aamuustaa kuu furan haddii kale albayinatu wailaa xaddun fii dahrika kusugid sadeetan jaabug baa lagu dhufan marka adigii naaqaska arkay ma hadli kartid carar hadal waay intay bahashu asturan tahay een banaanka loola soo bixin ha asturaato macaasidan caadigaee dunuubtae dhacaysa ay ka mid tahay laakiin qofkay iskeena ama markhaatiyaal kale ay yimaadaan ee isagu banaanka ula soo baxa ninkaa wey ninkii saxaabada u yimid nabig ala sl rsulka ilaahi wuxuu yidhi hadduu nin midkaya gurigiisa xaaskiisa nin ugu yimaado la jiifo muxuu samayn ma dili karaa maya wuxuu yidhi muumintuu buxuu markhaatiyo soo dayday intuu baxo buu markhaatiyo dooni waa loogu talagala waxaa inuu asturaado intaad markhaatida kala cararo wax loogu talagalay wey marka calaa kulli xaal qadyadan laakiin an adkhalahu fii farjiha ka mirwadin fii muqxula laba mid misa mid ma marka hore istifsaar inay shardi tahay shuhuudda in laga dalbo maya shaahidka seebaad arkaysa in la yidha ka zinaystay inuu yihahdaa ku filan haddiise isagu hoos u galo aljawaabu calaa qadri su-aal inta lagu weydiiye lagu ekaadaa hadduu isagu laakiin faahfaahin galo oy ka soo baxda sifadaa waxaan ahayn shahaadadiisu marduudo wey shahaadadiisu marduudo wey waa la tuuri hadday saddex nin sidaa u tilmaamaan ninka afraadna uu xoogay cagajiidjiido ka warwareego saddexdoodii waa min sideetan jeera lagu dhufa ma been bay sheegeen balea maya laakiin waxaan loo baahnayn inay sheegaan bay sheegeen annaga ma hubna been inay sheegeen laakiin xukunka sharcigu walaaika cind allahi hum kaadibuuna xadulqadafba xadulqadaf markii lagugu sameey maxaa kuu dheer walaa taqbaluu lahu shahaadatan aadafaa kuu dheer inaad iska amusaso kuma ficlay ma karo qofka muslimkaana asturto haddiiba intiini markhaatiga ahayd mid ka mid a ma waajib bay ku tahay haddaan tagna markhaatigii hebel inuu guto fii xaqi illaahi laa fii xaqi aadamiyi nacam saa darteed hadduu qofkii kula ogaa ku yidhaha warama ka markhaati ka maayo tegina maayo hadduu ku yidhaahdo adigun baa lagu garaaca sababto ninka hadduu daayey qofka muslimkaa asturaale adiga maxaa ku daba dhigay dad biniaadama xaq kama qabee rabbigiina baabka tawbada u furane oo nabigu kuwo u yimid buuba ka jeedsaday bal ina isaga tagaan oo yii waraysan ahayn baa dhici karta oo inuu asturo rabaa isna soo mutuxan ama nin cararayo uumanayamaa toosh la daba socotaa saa darteed haddii fursad yar lagu helo sideetan shaguul baa kugu dhici waxaan in safriga loogu dadaalay ayb waayrihi ayri zinana inaani labaa asal ah ka iqraari zina sidii zina la qirayo oo kaleeto oo iqraaru zina labaa ku filane afar shardi ma aha cala almadhabi buu leehay asalku wuxuu yidhi baabu zina waa afar baabu ru'yati hilaali ramadaanna waa mid maxaa soo haray wixii kaloo dhan waa laba laba waayrihi ayri zinana naani weeye ka iqraari zina si zina la qirayo oo kaleeto waayo laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadlin wastashhiduu daway cadlin minkum fain shahida shaahidaani muslimaani fasuumuu waaftiruu nusuusta cumuuman saasay tilmaamaysaabay walihilaal sawmi bisha ramadaan bilashadeedana cadlun min caadilo bayina alcadaalati cadaaladiisu caddahay wey xadiidka ibni cumar oo taraa annaasu hilaala nabigaan u imid inaa arkay baan u sheegay wuu soomay dadkana soomui baabu si baan kusoo maray wa rajulu nin iyo wamra'ataani laba haweena baa ku filan aw rajulu nin uma alyamiinu aan lagu daray almaali ay fi lmaali maalkii aw fii maa ya-uulu waxa ku dhammaan doona ilayhi almaali hadday dacwadu dhaqaalo ama wax dhaqaalo ku dambayn doona ay tahay wanan xuduud iyo qisaas iyo waxyaabo kale aynan ahayn laba nin ama nin iyo laba haweena ama hal nin iyo dhaar saddexdaa suuro wey amaa labada nin shahiidayni min rijaalikum iyaa ku filan amaa rag iyo hal nin iyo laba haweena fain lam tastashiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni rajul wamra'ataani man tardawna min ashuhadaai wa amaa nin iyo qaar waa xadiidkii sa abi hurayra man xadaa waa nasiha caanka ku ahaa ana nabiya qadaa bilyamiini maca ashaahidi hal markhaati ah hadduu haystoosan labadii haysanin waa bayina naaqisa weeye dhaar buu ku kabayaa dhaartan waxay istaagaysaa booskii shaahidkii labaad bay buuxinaysaa laakiin almaali ay fi lmaali weeye aw fii maa ya-uulu ilayhi wixii maal ku dambayn doona tusaale maxaa maal ku dambeeya kalmuudixati laftii nabarka madaxa caddaysay allatii juhila jaahil laga noqday tacyiinuhaa meeshay kaga dhacday ninkan markhaati buu haystaa in ninkani nabar ku dhuftay lafta caddeeyey laakiin markhaatiyadii waxay garan waayeen meeshay madaxa ka ahayd ixtimaal maxaa yimid marka ninkan mid kale inay ahaydoo tan aynan ahayn tuu ku dhuftee tan muuqatay cid kale ku dhufatay aa dhici karta idraw lxuduuda bishubuhaati baa iman qisaaskii baa meesha ka bixi muxuu yeelan xaqii muwadixuu yeelan muwadaha xaqeedii khamsan min alibili maal bay noqotay sooma aw fii maa ya-uulu ilayhi maalka kalmuudixati tii lafta cadaysay allatii taasoo juhida tacyiinuha makaankeedii in la cayina jaahil laga noqday ixtimaalkaa shubhadaana qisaaskii uu dhacayo diyadeeda uu yeeshay aw xaqi maalin ama xaq maal kal ajali sida ajasha xaq maal la xiriira maalku laftiisii ma aha kal ajali ajali dayn dayn buu ninkan ku lahaa ajashii muddadii waa daynta waa qirsaya laakiin muddadaa la ysku haystaa muddada markhaatigeedu laba nin ama nin iyo laba hawaana ama nin iyo dhaardhe waayo ajalkani maal unbuu ku dambayn doonaa loo xadidayaa aw sababin lilmaali ama sabab maal lagu mudanayo kaliqaalati beycii inuu celiye weeye ninka nin waxbuu ka gatay shuruudii beyca waa dhammaystirantay khiyaarii majliskiiiyo shardigii waa dhammaadeen hadda wuu ninkii wixii inuu iska celiye jeclaystay codsi waad leedahay qasab malihi hadduu ka aqbalo walaalkaas iqaala la yidhahdaa wuu kuu celiyey beycii iqaaladii haddii uu nin ku markhaati kaco waxbay kala gateen wuu u soo celiyey wuu ka aqbalay haddii laba wuu hadhow weyn karay kuma celina waxaaga haysu yidhi wuxuu keenay laba markhaati celintii inuu ka aqbalay ah maxay noqotay marka muxuu yeeshay ninka wixii maalkiisii buu yeeshay iqaaladu maal bay ku dambaysay marka waalbayci waxbaa la kala gatay baycan ma asaxay mise ma asixin saa mau dhacay mise ma dhicin haddii laysku haysto markhaatigu beecay maal baa ka laazima wadamaan ciddan uu damiin ka ahaa caddaynta damiin inuu qofkan ahaa lagu caddaynayo waa maal bay ku dhammaataa maal buu damiin ka ahaa waalxawaati xaq laysku wareejiyey xoolaha igula hebel baan kuleedaha ka qaado waan wareejiyey wareejisay ma wareejini waanku wareejiyey ma wareejini iyadana maal way wax lays wareejinaye qisaas iyo xuduud laysma wareejiyo iyadana way galaan warajulun nin iyo wamraataani laba haweena kow arbacu nisan aw arbacu nisan afar haweena baa limaa kii loo aqbalaa lirijaalu ragga laa taطalicu calayhi aynan ogaan karin sida qaalibka waxyaabaha badanaa raggu aynan ogaan karin afar haweena ama laba raga ama nin iyo laba haweena intaasaa ku filan nin iyo laba haweena ama laba raga garanay afarta haweenkaa maxay ka socdaan de waxaa weeye shariicadu markay laba raga ka dhigtay halkii ninka ahaa labaa u dhigantaa layidhi fa in lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani ninkan labaa bedeshay kii kalena misaa bedeli karta laba laba ku dar marka afar haweena saasay ku yimaadeen waxay dhaheen nisaabka shahaadadu waa laba waa laba raga ninkiina laba haween uu dhigmaa labadii booskeedii dumar keliya hadday noqon waa afar inay noqdaan halkaasay hiigsadeen fuqahada shaaficiyadu imaam shaafici hasan cataa'iya uu ka warinayo sida bayhaqi uu ka soo guurinayo ixtijaajayaa fi lummi laakiin bayhaqi macrifatu sunan walaahaar iyo sunanku ku sheegaya ka ridaaci waxyaabahayna daalacan karin badanaa rag waxay ka ridaaci nuugmada ka ridaaci nuugmada badanaa hawaanun baa ogaada walwilaadati dhalmada yaa ka umuliya hawaanun badana wa caybihaa ceebta haweenta ee sida saaxibuulminhaaji uu yihi taxta fiyaabi caybta qarsooneen wejiga iyo meel muuqata ahayn hawaanun baa ogaan kara walxayd inay caadadii intii ciddada ka dhammaatay ku dhacday ama ay ku qaangaartay dumar ma ogaan kara walbakaarati bakaaradii maynan baa weli mise waa tayiba haddii murankeedu yimaado dumar baa loo diri ogaan kara oo ilaa rag meesha inay aadaanba ma aha dumarku waa in mise afar hadday dhacday rag inay ogaadaan oo baabu tabiib iyo dhakhtar iyo soo gasho nin iyo laba haween baa iman karaan ilaa gayri daalika inahaas baan calow ku daynaynaa baabkii wasaail isbaatka ama bayinaadki halkaa kaga baxnay sayr dacwa baa ka laaban wallah ala subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilaha anta astaqfiruka waatubu ilayk